sodomeeye sano saan in lagu noolaado oon saan ahaano inama qabato bashar baan nahay ilaahay baa ina abuurtay muslimiin baan nahay inaan aqbalno aniga hadda inaan aqbalo meeshaan hadda ka imid ee deganahay ee madaxtooyada ah in ay gabadh afrikaana oo miskiin ah oon muslim ahayn oon salaad iyo diin ilaahay aan shaqo ku lahayn inay iwaardiyeyso oo ay soomaaliya iga waardiyeyso wax lagu qanci kara maaha waa meeshii la rabay innaga inaan badbaadino oon cadaab ka badbaadino oon dhaqan xumo ka badbaadino inay ayaga ina badbaadiyaan oo ha lagu badbaadiyee hadday cid kale kaa badbaadinayaan xataa macquul bay ahaan lahayd laakiin walaalkaa in lagaa badbaadiyo waxaa waaye wax la qaadan kara maaha weli caqligeena wuu rogay wuu gedisee marna caadi mini suurtagal maaha waxbaa inaga qaldan